barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimci bisha ogosna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farja
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dadka naafada ah ee aragala ee ku nool magaalada boosaaso ayaa ka sheekaynaya sida uu u kala garto midabada dadka iyo sifooyinka dadka uu la macaamilayo qofka markaas baraano adugu qofka waa qiyaasa inuu dheryahay inuu gaaban yahay qofku markuu gaaban yahay meel dhowbu ka hadlaa qofku markuu dheryahayna meel saru ka hadlaa marka saasaan ku qiyaasaa wax qofka cas iyo qofka madowna waa kala aqaan waxaa kala aqaan xoogaa gacanta cas waa waa xoogaa waa jilicsan tahay gacanta madowna xoogaa waa iska garanaysa baabuurta booliska ta xoogaa ganacan jilahaan bay u adagtaa sidoo kale qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa isticmaalka shaaha si iyo sida dhallinyaradu u aragto kuwaas oo qaar badani ay aaminsan yihiin inuu xudun u yahay wada sheekaysiga dhexdooda gurigiis ka soo cabay iyo kaan gurigiis ka soo cabinba markii laisku yimaado waaba la cabaabo kaas energy waa la yihahdaa magaalada iyo nidaamka iyo iyo kugu saxayaaba iyo saa shaqada u qaban lahayd iyo shaqada siraajiijiga leedahay ayay kutusaysaaba dhinaca heesaha ayaan barnaamijka maanta oo jimco ahna ka marnay
codkaasina goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale oo xubintii ciyaaro ay ka mid tahay ayaad dhegaysan doontaan marka horreyse kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
wiil yar oo laga soo hoos saaray burbur ka dhashay duqayn loo geystay gurigooda oo ku yaala magaalada aleebo ee dalka siiriya ayaa lasoo bandhigay isagoo jirkiisa ay qariyeen dhiig iyo boor waxaana uu soo jiitay dareenka warbaahinta caalamka kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka siiriya ayaa sii daayay muuqaalka wiilkan yar isaga oo dawaqsan islamarkaana dhex fadhiya gaari nooca gurmadka deg dega ah dhakhtar ku sugan magaalada aleebo layidhaahda cismaan abu al eez ayaa wiilkan yar ku sheegay inuu yahay cumraan degneesh oo shan sano jira wiilkan yar oo haatan laga daweynayo dhaawac ka soo gaaray madaxa ayaa ku dhaawacmay weerar xagga cirka ah oo laga geystay magaalada uu ku noolaa halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo siddeed qof oo shan ka mid ah ay carruur yihiin dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u sheegtay in lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollar oo kaash ah oo loo sii daayay dalka iiraan in ujeeddada loo bixiyey ay ahayd in la sii daayo maxaabiis maraykan ahaa oo ay iiraan qabatay si ay u sii daayaan dadka iiraan ama dalka iiraan madaxweyne obama ayaa bishan bilowgeedii diiday in uu ku tilmaamo lacagtan la bixiyey isla maalintii lasoo daayey maxaabiista maraykanka inay ahayd heshiis aan wanaagsanayn oo maxaabiis la dhaafsaday isaga oo madaxweynuhu xilligaas ku dooday in go'aanka sii deynta lacagta la gaadhay bishii januari kadib markii heshiiska hubka nukliyeerka ee dalka iiraan ay dhinacyadu isla saxeexeen
jimca wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan qayb yar ayaan kasii daynay ismaaciilow mid ka mid ah dadka naafada ah gaar ahaan aragala inkastoo naafo inta badan ay yaro dhibsadaan haddana waxay yidhahdaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaan jecelnahay in loogu yeero waa lasii khafiifiye waa lasii khafiifiye hadalladu kul meel durugsan bay ka yimaadeen oo waynu garanaynaa halkay ka yimaadeen aad iyo aad marka waxaa lagu magacaabaa ciiduruus xuseen waxa uu naafo ka yahay dhinaca aragga waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso ciiduruus sheekooyin cajiiba ka sheekaynaya goordhow ayay dhegeysan doonaan waxau ka sheekaynayaa siduu u kala garto midabada dadka qofka gaaban ama kan dheer amaba dabeecadaha kale ee dadku ay leeyihiin isagoo araggiina la haye marka ciiduruus waxa uu si la mida sida dadka kale caadiga ah noloshiisa caadigu maareeyaa oo magaaladu iska dhex maraa magaaladu iska dhex maraa Telefoonku howlihiisuu sitaa.
qabsadaa caruur buu leeyahay marka sheekadiisa waxaa inooga dhici doona wariyaha v o magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la kulmay ciidruus waxaana uu ku sugan yahay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso cayduris xuseen xirsi oo ka mid ah dhallinyarada ee magaalada boosaaso islamarkaana ka mid ah dhallinyarada ugu firfircoon islamarkaana ee araggala Ee, cayduris kusoo dhowo barnaamijka dhallinyarada aad baan ugu dhowahay anugu indhalaanta waa ku dhashay haddaan gaar ahaanka nafteeda ka hadlo saasaan ku dhashay Ee, cayduris waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo Ee, waxaad tahay nin dhallinyaro ah oo indhala haddana indhoolayaasha waxay kaga duwanta waxaa weeye keligaabaa socda cid gacan ku qabata ma jidho ulla ma sidatid sida caadigaa qofka bi- insaanka ilaahay lixdiisa lexaad u dhameeyey Sax.
baad goobo badan u- ugu wada kulannaa Sax.
bal iga waran arrintan Een, anigu waxaa weeye dee maba aaminsana inaan indhala ahay Een, ilaah baana i wada qofkana een, indhaha qalbiga een, iyo indhaha aragga kuwa indhahoodii qaba oo raba inay jiraanba anugu ka leexdo war ma indhaha leediin naga leexda oo raba inay jiraanba marka meel allaale meeshan doona anaa taga hadda haddaad meel igula bilanta tira ay dursolkaas ku keenkeen anaan meel la ka leexan baan kugu imanayaa ilaa hadda anoo keliga yaa taga waa adiga arkay aan qofna ila- ila ila socon ilaahay maahae marka aad baan aa- aad baan een, xa- xagga u- u- u- meesha kastoo aan tagana saasaan ku ahay waa sida sidee qofka ku garataa qofka qofna maskaxda maskaxda lagu xareeyaa oo maskaxda lagu sida moobeelka lagu lagu lagu rajis gareeyaa qofna dee markaas isugu kaya horeysa qofka markaan isbaraano aduu qofka waa qiyaasa inuu dheer yahay inuu gaaban yahay waa- qofku markuu gaaban yahay meel dhowbu ka hadlaa qofku markuu dheer yahay meel saru ka hadlaa marka saasaan ku qiyaasaa wax qofka cas iyo qofka madowna waa kala aqaan waxaa kala aqaan xoogaa gacanta cas waa waa xoogaa waa jilicsan tahay gacanta madowna xoogaa waa iska garanaysa baabuurta booliska egta xoogaa garan jirahaan bay u adagtaa waa sida waxay iga wartaa sidee fanka isku tihiin heesa fanka waa waa la shaqaynaa aad baa ula shaqaynaa waana taageernaa waa sida waxay iga wartaa ee, maxaad noo sheegi kadhaa oo intaad dhallinyaronimada ahayd oo ku soo maray oo marxalada waa dhacdooyinku waa iska badan yihiin oo ku gaarka Ha- hadda ka hor anoo gabdha iska gadaya gaari baan intaa ku dhuftay Ee, waan kaasaa idhi, shaydaan meel kasta waa kaa soo gelaya mar gabdhaha iska gadaya gabdhi waa qosqosleen maxaa maxaa ninku gaari ugu dhacay markaas naa yidhi, shaydaan shaydaan kusoo nagu- inaguma lamaano meel kasta naga soo geli maayo gabdhahana waa iska gadaya waa- oo kiila madowna waa qabaa gabdhu marka ma arkaa inaan dhalaahay nin caadi ay malaynayaan dhacdooyinku marka waa iska badan yihiin waa sidaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda maxaa qabataa hadda waa iska joogaa wax aan qabto male bulshadaasaan iskaga noolahay maalin maalmaha ka mid ah meel isku aragnay lambarkii baad iga qoratay soo soo iga seef garaysatay waa ay soo wacday sidee lambarada ku seef garaysataa sidee qofku wacdaa lambarka caadi waa kana caada ca- ca- caadaa loo wacayaa waa kana seven nine sagaashan iyo lix labaatan iyo sideed ka jarmay haye maarkiyo haye saasa marka lambarada macalsaarka saasa loo shubaya saarka waa la shubanayaa taleefonka marka lacagta waa lambarada la- la la qiyaasaya waa sida marka laga yimaado ka waran xiriirka arrimaha bulshada haweenka iyo arrimaha
xirka arrimaha bulshada aad baan isugu fiicannahay bulshada cidnaba isma diidnaba haweenka say isku tihiin haweenka een, hadda nin iska xaaso iska xaasaan iska noqday anigu waa guur badnahay waana furas waana furas badnahay hadda reer baa ii jooga iyo ciyaal waa ii degan yihiin Si- sida qofka caadiga aan u shaqaystaa oo iigu degan yihiin qof indho laba la ima maleeyo biyahayga xitaa anaan shubanaya haddaan rabo haddaan rabo waxaan rabo u baahda anaa soo qaadanaya habarta marka baryahii hore dhan waxay soorin jirtay ninkan waxba arka waxba u qarsoon bay soorin jirtay Ha- hadda marka hadday faantay inaan waxba arkin ila qofka waa bilaadan waa indho mar- marba wax meel ku- ku- ku dhacaya moogta haddana wallahi kudhicideed waa aad ba u yartaa marka bulshada aad baan isugu fiicanahay dhallinyarada waa isku fiicannahay bulshada waa isku fiicannahay waayahay caydirusow ee, ma jiraan marka ee, qolyo adiga kula mid ah oo sidaadoo kale oo Maya.
indhaha la oo sidaa u socoto iyo sida ma jiraan ma jiraan nin baa raaci jiray ninkiina hadda igu ma joogo waa maqan yahay ninkaasi ma indhool aha indhoolo ahaa Haye.
laakiin sideedu waa isnagu socon jiray mise caruurba ku jirta carruur waxaa ii joogta dhowr baa ii joogta hadda s- saddex yaa ii jooga halkan hadda labaa jooga marka waa dhaqmaya caada caadaan u dhaqmayaa sida dadka caadiga sida dadka caadiga aan u dhaqmayaa marka anugu weligeena wax ma arkin Haye.
marka een, habeen dhawaad ayaa waxaa la- waxaan ku qoslay waxaan lii sheegayay dhurwaagu baan ma lu- lug buu jiiskaya horta waa maqlay markaasa lug baa baa- baa- haa lug buu jiiskaya Aan lugtay buu jiiskaya markaasa lugta lugta dambe iyo lugta hore waxay tahay baa qaale marka anugu weligay saasaan wax u arag
waxa uu ahaa ciidruus xuseen oo araggala wuxuu yidhi ismaaciilow dhurwaaga horta ma lug buu jiis ka yahay Hay.
markaasaa loogu jawaaba haa Hay.
haddana ma lugta dan buu jiis ka yahay weligiina ma arag Haye.
marka int wax waliba wuxuu ku sawirtaa muuqaalka ilaahay baa u sawira dee caqligii baa ilaahay u geliyay aragga marka araggii unbuu la'yahay laakiin ilaahay qaybihii kale uu ka siiyey absolutely marka waxba kama maqnaa waxba kama maqan weydi cidiruus xuseen waxa uu waramayay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad dhegaysanaysaan caasha dhinaca marka la gaadho duhurka ilaa casarka Ha, xilliyadaas ha.
horta innaga aroortii xilligan oo kale markan soo kaco innaga subax bay nootay shaaxii ismaaciilo dhowr dhowr gorun baa ka badan baa dhabaysan weli koobka shaaha waa lixdii iyo afartan daqiiqo ay Ay, mata xaggeena in kastoo dad badan ay subaxnimo.
leeyihiin oo gabdhuhuna shaah bay cabaan haye haye haye ma xaggan safka dhaadheer baa loo soo galan karaa aroortii aynu soo kacno waa adiga arkay indhahaba lama kala qaadee waa ta meel la yidhaha starbucks oo kale tusaale ahaan makhaayadaha inoo dhow innaga shaaha laga ee cabo shaaha lagu cabay lasii qaato welibana dee innaga halkeena lama fadhiistee dadku way ka qaataan adduun la fadhiya miyaa la joogaa ismaaciilo adduunkan la iswada jiiraayo marka nin baa fakeray wuxuu yidhi dadku kuu fadhin maayaane Dee sidee ha.
shaaha ugu iibsataa Dee markaasuu koobo xirxiran u samaystay dee qofka waxaa laga yaabaa een, shaaha caadiga markuu iibsanayo min afar do- saddex dollar iyo badh ilaa shan dollar in laga siiyo waa se u kala macan yihiin koobkii ay bunkii iyo waxa kalena waa dhinaca kale ay shaaha dee deegaanada soomaalida aad baa looga cabaa isaga aad iyo aad waa shaah iyo Makhaayado, sheekaaba la yiri shaah iyo sheeko ay marka tusaale ahaan meesha layaa gaalkacyoo kale waa waaba malaha waaba waaba waaba waaba ay xudunta ay waa weriyaha v o a ee magaalada gaalkacyo ayaa makhaayado ay dhalinyaro joogaan buu booqanaya ay qaar ka mid a dhalinyaradu la sheekaysanaya marka shaaxaasi waa kii lagu sheekeynayo maaha kii maraykanka kii ee maraykanka lala or- safrayo kii orodka ma aha orodka maaha waa kii fadhiga waa kii rasmiga ahaa kii rasmiga ah.
ay marka waxay dhalinyaradu kala sheekaysanayaa shaaha iyo say u cabaan iyo waxyaabaha ay uga dan leeyihiin sheekooyin badan oo xiise leh Ah.
ayay qaarkood ka sheekeynayaan
shaha koob shaha ku fadaa enerjigaaga ma shaqaynayo aa shaah la-aan lama noolaan kara gobolka mudug waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay gobollada dalka ee aadka loogu isticmaalka badan yahay cabista shaaha sidaa daraaddeed qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo ku sugnaa meherad lagu shaaho ayaa waxa ay ka sheekaynayaan cabista shaaha iyo xilliyada ay cabbaan runtii shaahu haddaan mawduucayga usoo leebto shaahu aad baa loo u isticmaashaa bulshadu gaar ahaan bulshada ku nool gobolka mudug waxay u isticmaalaan aad shaah matalan gobolka mudug bulshada degani qofku markuu qof shaah u kariyo uu hambaliyaya uu sheekeeya wuxuu ka dhex helaa waxa ku dhex jira marka wuxuu kala baxaa taariikhda wuxuu kala baxaa meesha waxaa la joogay wixii ka dhaca waxaas dhanba ka dhex helaa runtii shaaha anigu subaxa hore waxaan jeclahay galaas biyo ana cabo galaaska biyaha koob shaah inaan ku xejiyo koobka shaaha markaan subaxii cabo dan inaan sameeyo ilaa afar sac markii la gaaro mid kale inaan cabo lix sac markii la gaaro mid kale inaan cabo galabtiina inaan cabo horta cabdiwaxeedow reer miduga waxay ku maamaahaan ee, nin nin qadadiisa waa shaah nin qadadiisa waa shaah waxaa ugu hore lagu soo dhaweynayaa markaa gaalkacyo joogto ama gobolka mudug oo dhan deegaano ka mid hadaad tagtid ama booqotid ama aad tegi doontid waxaa lagu soo dhaweynaya ugu horeeto waa shaah maalinta barkeed waa qayb ka mid ah shaah waxyaabaha shaah laga helo waxaa ka mid ah energy badan waxaa ka mid ah socod badan aniga hadda kula hadlaya waxaan u yaraan soddon iyo shan kilomitr baan u lugayay weligeyna nolosheeda foenfa intaa noolaa soddon iska dexta labaatan kilomitr xataa ma lugeen waxay wada shaahi dad iyo s- ma- ma- ma- ma- waxaan ka sii helay fircoonaan ka sii helaba cabdiwaahid aad baa u mahadsan tahay Ee, goobtan waxaa la yidhahdaa four star Ee, dhalinyaro badan baa fadhiisa ujeedaa Ee, waxa lagu sheexaynayo ama sheeg- loo sheekeynayo waa sheexaas dadka cabahayo ama ha la falanqeeyo waxyaalo kale ha lagu falanqeeyo waxaa socodsiinahayay sheexa oo aan masaajidka ka soo tago koobkan ku dhuftaa gurigaan tagaa waan iska soo labistaa magaaladaan soo aadaa magaalada markaa soo aadaa dhalinyarta subax hore markay isku timaada nuska saaco kale oo meelaha laisugu yimaada qaxwada koob kalan ku dhuftaa oo dhalinyarada guri inkastoo kasoo gurigiis ka soo cabay ikaan gurigiis ka soo cabinba markii laisku yimaado waaba la cabaa kaas energy baa la yihahdaa magaalada iyo nidaamka iyo iyo kuwa saxayaaba isaa shaqada u qaban lahayd iyo shaqada sirajijiga leedahay ayay kutusaysaaba xuseen cabdi dhuxul waxa uu ka sheekaynayaa faa'iidada uu ka helo shaah cabista afarta saac oo kaleed markay tahay oo shaqada aan kasoo rubax oo kaleed dhalinyaraha meel iskugu timaado foor istaa la yidhaahdo waa ku dhufanaa شاحس waxaa la yidhahdaa adoo xataa shaax soo caba ayaa rabta shaax gariin ma lahan baa la yidhahdaa shaaxas oo waxaa loola jeedaa macnaha cunada markii la cuno waa la tirtirtaa mogtahay kan lama tirtirto waxaa la leeyahay la cuna maahan mogtahay waa shaax in la shaax gariin ma lahan baa la yidhahdaaba tirtirasho ma lahan shaax waa un laska wadaa waa inaa cabtaa waajib waayaba dhalinyaradu marka goobtaas isugu imaanayaan shaaha maxaa laga helaa waxyaalo badan baa laga helaa hadallo badan iyo maskaxyi badan ee, subaxii oo kale markaad timaado oo kale dhalisiyada oo kale nin iskuulu aadahayaa ee, baabuur awood baa loo sameey oo ca- shee- energy baabuur baa laga laga helaa energy aa nin ka helaa nin is- iskuulka markuu aadahayo waxyaalo badan kusoo dhacdhacayo waxaas qabo halkaas qabo halkii saac iyo bar iskuulka ku aadba iyo dadaalka cimilada gobolka mudug oo kulul dhalintu kama reebto cabista shaaha waxaana qaar ka mid a dhalintii aan la kulmay ay sheegayaan inay jirto orah odhanaysa kulayl kulayl baa lagu damiyaa oo ay ula jeedaan marka ay milicdu kulushahay in shaah la cabo Ee, sabab badan baa jiro ee, qofka markuu dhididhayo oo kaleed oo dhididoo kaleed waxaa la yidhahdaa kulaal kulaal baa lagu gubaa waayo haddaa si kasta aad biyo u cabto marku deeqahay biyahaas waa u baahanaysaa laakiinse koob haddaa ku dhufatid ama bidaas ama cadays ku dhufatid ma u baahni waa kululaanaysaa jirka waa qaboobaya okay baa tahay fresh baa tahay wax dambe u baahan maysid horaa ka tegaysaa siraaji yuusuf iyo qaar kale oo dhalinyaro ah oo aan kula kulmay goob lagu shaaha ayaa waxa ay ka sheekeynayaan in gobolkoodu uu leeyahay dabci ka duwan gobolada kale ee soomaaliya qof baa bixinaya dhalinyarada markaa fiirisay dhalinyarada gobolka mudug ku nool waxaa moodaa inay cimilo gooniya ku nool yihiin sababtoo ah waxaad arkaysaa qof baa lacag wuxuu bixinayaa oo qofka gobolka banaadir joogaa uu ku bixiyo biil ayuu shaaha ku bixinaya sababta ugu bixinayaa waa macne ka jira oo asaga ka dhacdhacsan meeshan waa lacag laakiin macne ka- asaga ka dhacdhacsan wey oo hobbigiisa ah oo uusan dhibi u arag oo u arko in bulshadani uu wax ka dhexelayo laakiinse meelahaasoo kale markaan tago qof ma dhiibe qof kastaba labadiisa kunoo dhiibaa iyo saddexdiisa kujay ku jirtoo dhiibaa gaalkacay laakiin shi waxaa waaye sharciga ninka soo fadhiisa miidkaas loogu yimaadaa ilaa konton qofaa timaadee way- way way cabtaa ninkaasaa baxsho kulli asaa ka baxsho marka waa waa dabeecad iyo dhaqan u gaar ah Daba- dabeecad iyo dhaqan u gaara waaya hadda saakoo kale aan markaa soo tegay dadka anaa usoo hormaray duhurkii oo kale hadda xilligan kula hadla dadka anaa usoo hormaray waxa ay ila joogtay geesadeeda ay fadhiso lix qofaa fadhiso anaa ka dhiibay waayo saaka laba qof ay iga dhiibtay ma ogtahay hadda lix qof anaa ka dhiibay waayo anigii saarta waajib saara waaye maryan maxamed aadan waa gabar dhalinyaro ah waxa ay iiga waramaysaa shaaha ay karisa maalin kasta iyo dadka ugu badan ee ku xidhan meheradeeda aa walaale waa mahadsan tahay aniga waxaan ka mid ahay gabdhaha een, ku kariya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shaaxa aniga maalintii markaa ugu yaraado waxaan kariyaa toban kiilo oo shaaxa maryama gabar dhalinyara tahay ee shaaha maxaa dhaqaale ah oo aad ka hesha maasha allah walahi dhaqaalo fiican ayaan ka helaa maasha allah nolosheeda waan ka helaa waalidkey waan ka biishaa maasha allah alxamdulilah cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haye ismaaciil maxaa kuu baxay waagii hore soomaalida aad bay u shaha cabtaa baa la dhihi jira laakiin dadka sidaa dhihi jira malaha adduunka kale isha ma saarin haye halkaas wixii inkastoo hadaan carab ku dhufanna markaad soo gelayso dukaamada ama goobaha shaaha lagu iibiyo oo weliba shaahooda uu qaali yahay saasaa safaf dhaadheer loogu jiraa mararka qaar safka intaa wahsataa isaga tegaysaa weliba de halkan waxay dheer tahay magac baa loola baxay waxaa lagu odhanaya tusaale ahaan starbucks ama hebel hebel baa lagu oranaya, magac- McDonald's.
ama Mac- t- magac baa lagu bixinayaa shaaha qof kastiba cid buu markaa macmiil u noqonaya Aha, ile waa- waa ga- waa- Deed- waa gacantii heblaayo kale deedna makhaayadii heblaayo oo maraykan oo dhan ka furan ama deegaanadii soomaalida oo dhan ka wada furan dabeedna markaad tegtid boosaaso ama garoowe ama hargeysa ama muqdisho waxaad aadaysaa makhaayadii heblaayo ila waa isku wada dhadhan waa isku wada waa shaahii dhan aad barataa yaalla marka marka marka markaa shaahan gaalkacyo hadda mid baa u dhiman Hey.
maadaama sidaa dadku ay usoo gabranayaan oo dadkii saas ay isugu soo xoomayaan ay meeshii fariistaan oo koobabkii dhalada ahaa lagu cabaayo Hey.
waxaa dhiman inay sidan oo kale xiraan oo Hey.
shaahiina d- Hey, waa la baabuurta fa- socotada ee safarada lagu sii geli waa la karo fadhiisanaya dadku meel kuma ordayaan caashay
Aa, tahay maxaa noo xiga ismaaciilo dhinacii heesaha heesta guulale nimco yaasiin iyo cabdi jibaar alkhaliiji ayaan dhegaystayaasha kusoo dhaweynaynaa
Guulale,
walaale codadka macaan dhinacayaasiin caraale iyo cabdijabaal alkhaliiji intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca cayaaraha markan aan jalleecno jamaal axmed cismaan oo wararkii u dambeeya noo haya waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta cayaaraha ciyaaraha olombikada ee ka soconaya waddanka braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro ayaa haddaba biliiska magaalada rio de janeiro waddanka braziil ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay been abuur ahayd warar ay baahiyeen dabaalyaxano waddanka maraykanka u dhashay oo dhowaantan sheegay in lagu dhacay gudaha waddankaasi braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro xili ay ku guda jireen kalaab lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada rio baaritaano ay biliiska sameeyeen ayaa waxay sheegeen in sheekadan ay ahayd mid lamala awaalay islamar ahaantaasina aanay haba yaraatay waxba ka jirin ryan lasht jack coger gener bent iyo jemi vegan ayaa la sheegayaa in dhammaantood ay ahaayeen kuwo loo haysto eedeymaha inay biliiska iyo bulshaduba been u sheegeen oo ay sameeyeen arrin aan jirin waxaa taliyaha biliiska ee magaalada rio de janeiro waddanka braziil oo shir jaraa'id ku qabtay shalay gelinkii dambe magaaladaasi fernando veloza uu sheegay in laga arki karayo kaamirooyinka wax duuba ee dhinaca nabadgelyada loogu talagalay c c t v kamera in ay muujinayso in afartan ruux ee maraykanka ahi ay soo galeen meel gaasistation ahi oo batroolka iyo alaabaha yaryarka lagu iibiyo dabadeedna iyaguba ay halkaa dhibaatooyin ka geysteen mid ka mid ah afartaasi dabaalyahan ayaa waxa uu sameeyey in uu waxyeello u geystay gaasstationka iyadoo markii dambe xogaha lacag ay iska bixiyeen dabadeedna ay tageen waxaa sidoo kale lagu eedaynayaa inay burbur u geysteen musqushii ay isticmaaleen ee gudaha gaasstationka waxaana taliyaha boliisku uu sheegay in uu u malaynayo in sababta sidaas ay u sameeyeen ay ahayd iyagoo cabsana kow iyo iyagoo markaasi ay la socdeen gabdho kale oo aysan doonayn in bulshadu ay ogaato maadaama gabdho saaxiiba ay lahaayeen waxa uu sheegay taliyaha boliisku in afartaasi dabaalyahano ay magaalada rio de janeiro kaga fadhiyaan inay raaligelin ka bixiyaan sumcaddarrada ay u geysteenna ay kala xaalaan mid ka mid a dabaalyahanadaasi oo ryan losht la yidhaahdo ayaa la sheegay in maraykanka uu soo galay isniintii hase yeeshee laba ka mid ah dabaalyahanada ayaa garoonka laga celiyey arbacadii xilli ay isku dayayeen inay u soo safraan waddanka maraykanka haddii dhegaystayaal dhinaca kale ciyaaraha aynu gudagelnay olombikada usein bolt ayaa mar kale ku guulaystay abaalmarinta biladda dahabka ahi ee orodada labada boqol ee mitir kadib markii uu orday orodkiisii labada boqol ee mitir ee ciyaaraha ka soconaya magaalada rio de janeiro waddanka braziil dhinaca kale ayaanla suleymaan oo ah orodyahan waddanka jabuuti u dhashay ayaa isaguna waxa uu usoo gudbay kama dambaysta ciyaaraha orodada ee kun iyo shanta boqol oo mitir kadib markii kaalinta labaad uu ku dhammaystay ayaanla suleymaan oo hore bilado kala gedisan ugu soo guulaystay tartanno kala gedisan ayaa doonaya in tartannada hadda ka soconaya ee ciyaaraha olombikada waddanka braziil uu bilado muhiim ahi ku guulaysto waxaana faynalaha kun iyo shanta boqol mitir uu ordi doonaa maalinta sabtida ee soo socota dhinaca biladaha haddaan idin dulmaro dhegaystayaal waxaa weli ugu horreeya oo hogaaminaya waddanka maraykanka oo ku guulaystay boqol biladood wadarta guud marka laysu geeyo waxaana ku soo xiga waddanka china iyadoo great britain-na uu yahay kaalinta saddexaad faynalaha ayaa la ciyaari doonaa maanta ee dhinaca gabdhaha kooxaha kubadda cagta gabdhaha ee waddanka braziil ciyaaraha ka soconaya waddanka sweden ayaa la ciyaari doona waddanka germany iyadoo sidoo kalena kaalinta saddexaad ay u tartami doonaan waddamada braziil iyo canada oo hablahoodu ay ciyaari doonaan sidoo kale maanta waxaa furmi doona horyaalkale liigaha dalka spain kulanka dhici doona waxa uu yahay deportivo la caronya ayaa la ciyaari doonta naadiga eber halka usasoonana ay u socdaal doonta naadiga malaaqa horyaalka waddanka ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka tirsan la ciyaari doonaa dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha aynala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa
fartu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan ibcaawa qiraya
codkaasi macaan ee fannaanka la fulan waxa uu gebagabo u yahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale wada ku soo noqonayno galabta saacaddu markay tahay afarta dhammaantiin waxaan idin leenahay jimco wanaagsan